alwaali ugu horeyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alandalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين وشرع لنا الأحكام وفصل الحلال من الحرام وثبت قواعد الحق ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحكم به التدبير فله الحمد على ما قدر ودبر وصلاة الله وسلامه على رسوله الذي صدع بأمره وقام بحقه محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala nisay nicmooyinkiisa faraha badan laha waaweyn mar labaad waxaan u mahadcelinayaa iclaamka islaamiga ah gaar ahaan idaacatul andalus waana dhowahay walaal sheekh abujacfar waan kaga mahad celinaya insha allahu tacaala waraysigan aad siinayso idaacadda islaamiga alandalus waraysigan waxaan rabnaa inaan diiradda ku saarno xaaladda guud ee wilaayada aad maamusho iyo waxqabadka wilaayada ee sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan lix hijri marka hore inooga waran xaaladda wilaayada alxamdulilaah bashiirow wilaayada xaaladeedii guud waa nabad alxamdulilaah wax dhib iyo dhibaato ahi kama jiraan roobabka sanadkan wilaayadu waa ay wada gaareen daaqa waa uu fiican yahay waa roobaystay roob fiican buu helay xagga beeraha sidoo kaleeto roob fiican baa gaadhay oo dalagii si fiican buu usoo baxay alxamdulilaah sidoo kaleeto goobaha meelaha biyoqabadka leh sida waraha oo kaleeto iyo waa ay buuxaan nimcadaas ayaa ka jirta si guud ahaaneed walaayada alxamdulilaah wax xanuun iyo dhibaatay ahi kama jiraan dad iyo adduunyo intaba sidoo kaleeto dadku waxay ku mashquulsan yihiin si guud ahaan in dalaqyadii ay beerteen in ay goostaan mawsimkan barakada iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey inay goostaan ayay ku mashquulsan yihiin iyo shaqooyinkeedii kale rootiniga ahaa caadiga ahaa wax dhibaati ay dareemayaan ma jirto xagga amniga alxamdulilaah aad buu u fiican yahay wax amni xumo ahi ma jiraan burcad iyo maxay ahayto dhibaatadeedii ma jirto tuuga ma jirto falilaahi alxamdu walminna dhinaca cadowga dhaqdhaqaaqiisa ma fara badna oo inkimaash ayaa ku dhacay oo goobihii uu ku sugnaa ayuu cadhiiri ugu jiraa wax dhaqdhaqaaqa ama khaarijka inuu usoo baxo ama meelaha maxay ahayto walaayada amniga dhibaato ka geysto aad uma badna marmar un wax yaryaroo dhuumaalaysi ah inay dhacaan waa laga yaabaa laakiin hunguriyeyn weyn oo deegaan inay la wareegaan ama deegaamo cusub ay qabsadaan hadda hamigoodii waa uu ka dhintay kuma jiro si guud ahaaneed xagga amnigana waa sidaas marka xaalka guud ee walaayada waa nabad alxamdulilah waa tahay sheekh abujacfar sida aan la socono sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan lix hijri waxaa wilaayada aad maamusho laga dareemayey isbeddello dhinacyo kala duwan leh arrimahaasoo aan doonayn waraysigan inaan ku qaadaadhigno bal inooga waran isbeddeladaas maxaa ka mid ah jazaaka allahu khayran akhuuna isbedello fiican ayaa ka jiray sanadkii aan soo dhaafnay gudaha walaayada islaamiga ah ee baay haddii aan qaybo ka mid a aan tilmaanno ama aan wax ka xusno waxaa ka mid a maalan dhinaca dacwada isbeddel fiican iyo horumar fiican baa ka jiray dhinaca tacliinta iyo tarbiyada waxaa ka jiray isbeddel fiican ayaa ka jiray dhanka adeega bulshada sidoo kaleeto horumar fiican baa ka jiro horumarinta xarumaha caamka ah iyo dayactirkoodii ama dhisidoodii goobo waxbarasho ha noqdaan goobo kale ha noqdaane ayadana waxaa ka jira isbeddel baa ka jira sidoo kaleeto taabagelinta makaatiibta walaayada iyo koruqaadistooda isbeddel baa ka jiro dowrka nuqabada iyo qabaa'ilka muslimiinta ay jihaadka iyo kaalinta ay ku leeyihiin ayadana dardargelin isbeddel fiican baa ka jiro marka isbedello fara badan oo dhanacyo badan taabanaya ayaa walaayada dhexdeeda ka jira insha allahu tacaala alwaali waxaan halal u dul istaagi doonnaa isbeddeladaas ka jira wilaayada islaamiga ee baay insha allah haddii aan ku horumarno dhinaca adeega bulshada maxaa la dhihi karaa wilaayadu way ku guulaysatay alxamdulilaah bashiirow si guudba shaqada wilaayaadka islaamiga ah dalka ka jira waxaa weeye waa bulshada inay u adeegaan aad iyo aad haddii ay tahay maxaakiimta in maxay ahayto bulshadaasi cadaalad ay ku xukumaanoo sharciga ilaahay ay ku dhaqan subxaanahu wa tacaala xisbada inay hirgeliyaan shareecadii islaamka iyo madaahirteedii iyo shaacairteedii maktabka caafimaadka inuu bulshadu uu u adeego qaybihiisa kala duwan qaybta faydhowrka qaybta daawabixinta qaybta baarista intaba maktabka dacwada sidoo kaleeto shaqadiis waa in bulshada uu khidmeeyo maktabka tacliinta hakada jamiica almakaatib yacni makaatibta oo dhan shaqadoodii waa bulshadan muslimiinta ah in ay u adeegaan ay horumariyaan weeye haddii aan waxyar ka taabto marka dhanaca su-aashaad id weydiisay oo ku saabsanaa alkhadamaat alijtimaaciya ama adeega bulshada wax loo yaqaano waxyaabaha aan ku guulaysanay oo walaayada ilaahay subxaana watacaala uu u fududeeyey oo dhanacaas aan ka qabanay waxaa ka mid ah wadooyin la dayactiray iyo kuwo jaay laga dhigay oo la dhisay intaba way jiraan aad iyo aad waxaan ka xusi karnaa een, deegaanka awdiile iyo degmada magaalada baydhabo een, waddada u dhaxaysa oo runtii ahayd wadda caqabadeedii aada u badnay ninkii maray ayaa dareemi karee Mhm.
aadna looga dhabanaa safarka wax allaala wixii walaayada dhex maray iyo wixii ka gudbaayo banaanka u gudbaayay dadka safarka waa masaakiinta meel dhibaato lagu mari jiray dhibaato lagu mari jiray oo dhiiqo ahayd oo baholo waaweyn ay ka dalaaceen oo haddii roob yar uu ku da'aba Mhm.
aan la mari karin yacni waxaa laga yaabaa laba bil in safarka uu meesha fadhiyo wado safara laba bil inay meesha oo fadhiyaan aad u adkeed aad ay u adkeed meel aan la mari karin bay ahayd aad iyo aad meesha ayada ahayd bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala waa lagu guulaystay qaybna buuntaa laga dhisay qaybna wada jaay ah ayaa laga oo dhisay buundada biyaha inamanaha loogu talagalay biyaha buundada biyaha hoos maro qaybta kalena waa wada jaay ahoo cadablihii iyo ciidda cadablaha keenayay ayaa laga moosay kadibna wadadaasi waa la dhisay taqriiban labaatan kilomitir ayaa halkaa la dhisay lacag aad iyo aad u fara badan baa ku baxday aad iyo aad walaayada qadiida waxaa ka gacan siiyey eh, maktabka maaliyadda dhexe ee xarakatu shaab almujaahidiin Mhm.
ayaa ka gacan siiyey bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala shaqooyinka muhiimka ahaa oo runtii aan isleeyahay ilaahay fadligii waa lagu guulaystay ayay ka mid ahayd shaqadaasi Een, waxaa ka mid ah wadooyinka dayactirka lagu sameeyey wado yar oo u dhaxaysa deegaanka raamacadey iyo deegaanka barbaare aad iyo aad oo ayadana dhul adabla ah marto oo aad looga dhabanaa oo baabuuro badan ay ku qallimeen Mhm.
ayadana shago fiicana laga qabtay oo dayactir ah Mhm.
ayaa laga qabtay si fiican qaybtan kale oo u dhaxaysa een, daynuuna iyo buur xakaba Mhm.
oo wadada weyn ah oo musaafiriinta ay maraan Mhm.
ayadana sidoo kaleeto shaqooyin ayaa laga qabtay wadadan een, walaayaadka dhex marto oo deegaanka yaaq baraabay Mhm.
meeshaasi buunda ayaa laga dhisayo maxay ahayd oo bahooshaas ayadana waxay ahayd meelaha lagu dhibqabo oo safarka ay dhowr biloo taagnaadaan aad iyo aad oo marka roob doo markuu roob da'o bahoosha biyay keentaa biyo fara badan bay keentaa safarka halkaas wuxuu taagnaanayaa dhowr bilood alxamdulilaahi mawsimkan hadda na soo dhaafay ee, waxaa weeye ayadoo biyaha socdaan ayaa la wada marayay meesha la wada maray ma aynan xirmin aad iyo aad alxamdulilah marka halkaasna buundo fiican baa laga dhisay buundo kale ayaa laga dhisay dulaadka ee, magaalada baydhabo Een, waddo waxaa jirta aan ka soo bixinay kasoo bilownay ee, labaatan jirow magaalada aan kasoo bilownay aan ku keenay deegaanka dolondoole taqriiban siddeetan iyo dhowr kilomitir ayay tahay waddadaas Aad iyo macna aad.
waddo weyn Ee, saad la socotidba deegaankaas ninkii labaatan jiro u socday walaayada ka- meelahan ka tago labaatan jiro u socda wuxuu maraa waddo karkashinkeeda aad u badan yahay oo dhagaxaan ah, oo dhibaato fara badan lagu maro si fiican Ee, si tii ayada ahayd looga badbaado ayaa walaayadu waxay ku fikirtay in waddo taas ka fudud dhagaxaanteedana dhagaxaanna aan baj lahayn Mhm.
haddii ay leeyihiin ay yar yihiin aad u yar yihiin in mujtamacii muslimiinta si guud ahaaneedba loo helo aad iyo aad marka waxaan isleeyahay ceelban deegaanka ceelban iyo deegaan kale oo la yidhaahdo tegaal inta u dhaxaysa oo inta waddada aad u- u xumayd ah Ah, meelaha ugu daranay ahayd.
ugu darnay waxaa loo socon jiray saddex saacadood oo ziyaada ayaa loo socon jiray intaa keligood aad iyo aad hadda dolan doole iyo labaatan jiro ee waxaa loo soconaya laba saac wax ka yar aad iyo loo aad soconaya maasha allah marka wadadaasna waa wadooyinka lagu guulaystay ee ka mid ahayd dhanaca biyaha haddii aan fiirino sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan iyo lix degmada labaatan jiro gudihiisa waxaa laga hirgeliyey saddex celbiyood aad iyo aad mid wuxuu ku yaallaa magaalada ayuu ku yaallaa gudaheeda magaalada gudaheeda haa awal ceel bay lahayd ceelkii waa biyareeyey oo dadkii iyo xoolihii banaanka ka imaanayay waa la isku rafaaday waa la isku dhibtooday marka si loo tawseeciyo dadka edeegoodii ceel labaad ayaa halkaa laga qoday bixamdilaahi waana howlgalay oo hadda si fiican buu u shaqaynaya oo xoolihii iyo dadkii isku dhabanaa halkaasi waa la kala badbaaday alxamdulilah maasha allah Ee, tuulooyinka isla degmadaas ka tirsan laba tuulo oo degmada ka tirsanna ayadana ceelbiyooday ayaa laga hergeliyey oo dadka baadiyaha iyo dadka tuulooyinkaba ay aada uga nasteen sidoo kaleeto degmada ufurow waxaa laga hergeliyey ayadana tuulo ka tirsan oo bulcadii liiraah aad iyo ceelbiyood ayaa laga hergeliyey Een, deegaanka mubaarak waxaan u samaynay warshad biyaha safayso aad ayaan usoo iibinay hadda ka hor sanadkii kun afar boqol afartan iyo shan balowgiisa ayaa waxaan ka qodnay ceel aad iyo aad ceelkii waa biyo dhanaan buu keenay Ah, mar labaad ceel kale aan ka qomnay meel kale biyo dhanaan buu noqday marka waxaa noo soo baxday deegaanka in aan laga helaynin biyo macaan ceel biyo macaan qorshe waxay qaadatay wilaayada marka ah biyahan laftarkooda ma la macayn karaa Mhm.
maceeyaan raadinay marka biyo maceeya oo warshad weyn ah oo maxay ahayd oo biyihii markii la baaray een, mustawaha biyahaas macayn kara ku jaango-on Mhm.
ayaan halkaa ka soo gadnay lacag badan laga soo bixiyay labaatan iyo dhowr kun ah maasha hadda allah way way shaqo gashay alxamdulilah oo dadka hadda ay isticmaalayaan way isticmaalayaan oo biyo nadiif ah oo nooca caafiya ah la moodo ayaa meesha laga cabaa haddaad tagtidna insha allahu tacaala waa lagu martiqaadi doonaa aad iyo aad haddii la yidhaahdo Een, marka dhinaca biyaha inahaas ayaan ka tilmaamayaa insha allahu tacaala waxaa jiro isla arrimaha bulshada ama horumarkii ee kaabayaashii bulshada iyo maxay ahayto adeegii bulshada ayaan ku jirnay waxaa lagu guulaystay dhismooyin dhowr ah xagga dhisma xagga dhismaha dhismooyinka waxaa ka mid ah en- in aan dhisnay maxay ahayto saldhigyo dhowr ah wilaayada gudaheeda saldhig bulufulay saldhig Sadeed.
saldhig laga dhisay meesha la yidhaahdo saydhalow labaatan jiro taabec u ah saldhig laga dhisay meesha la yidhaahdo dolondoole oo iyadana degmada baydhabo ka tirsan saldhigyo dhowr ah oo meelihii xisbada ay ka howlgalaysay Mhm.
dadkana lagu soo xidhayo dembiilayaashii iyo dadka kale lagu kala shaandhaynayay ah xarumo noocaasoo walaayada ay oo dibudhis lagu sameeyey.
ahaa dibudhis ku dayactir lagu sameeyey ku dibudhis lagu sameeyey intaba Aad iyo aad.
waa ay jiraan bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala degmada buulafulay dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan dhismo ziyaado ah ayaa lagu daray oo ardayda ku yaraaday ardaydu waa ku yaraaday fasalli ziyaado ayaa la dhisay oo lagu daray aad iyo aad.
Een, madarasada al amal oo ku taala deegaanka yaaq baraabay ayadana waxaa weeye afar fasal oo derbiyo- derbi weyn wata ayaa halkaa ayaa laga dhisay oo aan ka samaynay oo lagu kordhiyo miyaa lagu kordhiya ha ziyaado lagu Aad iyo kordhiyo aad.
iskuulka hore u dhisnaa Mhm.
oo wuxuu lahaa ilaa lix fasal buu lahaa hadda waxaan ku darnay afar fasal tobanuu noqonaa marka tobanuu noqonaya aad iyo aad.
waayahay Een, sidoo kaleeto deegaanka dharqo een, saddex fasal aan dhehe ayaa laga dhisay macahad qurduba macahad qurduba ah Een, degmada labaatan jiro ee, macahad ibnu cabaas afar fasal ayaa lagu daray asagana si fiican Een, degmada furow waxaa laga dhisay macahad asakhaawi macahad asakhaawi dharqi iyo dolondool waxaa laga dhisay macahad la yidhaahdo macahad een, al-irshaad la yidhaahdo asagana qiraa'aadka lagu barto oo taabic u ah macahad al- asakhaawi insha allahu tacaala maraan aan ka hadli doonaa haddii laa yidhaahdo al-irshaad iyo muxuu qabtaa maraan ka hadli doonaa insha allahu tacaala Een, inahaas waa qeybta dhismaha iyo ku aadan qeybaha hadda gacanta lagu hayana way jiraan qeybta tacliinta iyo dacwadana insha allahu tacaala waa ka hadli doonaa iyadana horumaro fiican ayaan ka sameynay bixamdillahi subxana watacaala waa tahay sheekh xamsa waxqabadka dhinaca dacwada iyo tacliinta iyo howlaha kale ee wilaayada ee waan ku soo laaban doonaa insha allahu tacaala muddooyinkii u dambeeyey arwaali waxaa jiray dagaalo cadowga lagu dhigi bixinayey maxaan ka ognahay khasaaraha cadowga ka soo gaaray dagaaladii u dambeeyey ka dhacay wilaayada baay bismillaah bashiirow waa runta ee, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jiray wilaayada gudaheedii dagaala cadowga lagu dhiig bixinayey laguna naafaynayey waxayna u badnaayeen degmada baydhabo een, haddii ay tahay gudaha magaalada iyo haddii ay tahay duleedkeeda intaba waxaa dareemaysaa waa caasimadii koonfur galbeed maamulka la yidhaahdo fadhiisanka u ahayd haddana waxaa la isku haystaa gudaheedii iyo magaalada daafaheedii aad iyo aad runtii mujaahidiintu fadhiisamahoodii waa duleedka magaalada meel aan ka fogeyn taqriiban toban kilomitr ay fadhiisamahoodii ay ka howlgalaan halkaas ayaa cadowga lagula dagaalamaa labadii dagaal oo isku xigtay waaweynaa oo duleedka magaalada gaar ahaan meesha la yidhaahdo burjaad ka dhacay een, dhamashadoodii dhaawacoodii marka la isku dardaro waa wax ku dhow dhow boqol iyo konton caskari aad iyo aad waa labadaa dagaal un Mhm.
boqol iyo konton caskari wax ku dhow weeyaan dhamashadoodii dhaawacoodii marka la isku aruuriyo Ee, howlgallo kale ayaa jiray oo rag looga laayay oo caskar looga dilay saraakiil looga dilay qaarkood ay ka dhaceen gudaha magaalada sida xaafadda buulo jamaaca oo kaleeto oo habeen dhaweyti xare ay halkaa ku lahaayeen lagu weeraray ayna ka kala carareen nin sarkaal ah halkaa ku dhintay een, oo magaca leh oo aad u dhib badnaa oo muslimiinta aad u dhibaataynayay ayaa halkaa ku qurbaxay Een, waxaa laga soo qaniimaystay aqabkii ciidanka uu haystay ayaa laga soo qaatay Een, deegaanka een, goofguduud buurey iyo baydhabo inta u dhexaysa Een, dhowr howlgal ayay mujaahidiinta ka fuliyeen oo maxay ahayto qaarkood laga yaabo in maxay ahayto aadba aragtay ama ka warhayso aad iyo aad halkaasna waxaa weeye howlgalladaasi gaalo kale ayaa lagu sii dilay marka shaqadaasi shaqo si fiican ku socoto waaye raggaasna waajibkooda waa ay guteen bixamdulillahi tacaala ilaa haddana ee, ribaad bay ku jiraan shaqadooda halkaasay ka wadaan waana bogaadinaynaa insha allahu tacaala howlgallada ay walaalahaas wadaan waan u ducaynaynaa waana garab taagannahay muslimiintana waxaan leeyahay jihaadka ha loo kaco hana la garab istaago walaalaha jazaak allahu khayr maxaad sheekana inooga sheegi kartaa waxqabadka dacwiga ah ee wilaayada islaamiga ee baay iyo isbedelada iyo horumarada dhankaas ay ka samaysay الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم si kooban haddaan u dulmaro marka een, shaqooyinkii aan ka qabanay jaanibka dacwada sanadkii lasoo dhaafay waxaan dhihi karaa jawaanibta aad loo tarkiisiya ama aad xoog loo saaray ayuu ka mid ahaa majaalkan dacwiga ah si guud ahaaneed waxaan isku daynay ka walaaye ahaan in aan xogteedii iyo macluumadeedii aysan waxba naga maqanaanin walaayada gudaheedii mustawaha dacwada ay dadka ka joogaan dadka baadiyaha ku nool ha ahaadaano dadka magaalooyinka jooga waxay noqdaanba dadkao dhan in la ogaado inta suuragalba ay tahay in la ogaan karo halkay joogaan ha mustawaha ay joogaan oo dacwiga ah ninkan de mo- moogta markaad ogaato meeshuu jooga waxaad qiimayn kartaa muxuu u baahan yahay oo ku munaasib ah aad iyo aad marka si aan u ogaano nin kasta iyo mustawaha uu joogo juhdigaasi walaayadu waxay sanadkaas gudihiisa ay dartay shan jawle shan kormeer lagu soo xaqiijinayo intoodii badan dadka iyo mustawaha ay dacwada ka joogaan aad iyo aad jawlaadkaasi oo must- calaa mustawa alwalaaya weye waa raggii walaayada safar ay u galeen aad iyo aad jawlaadkaasi bishii muxaram jawle ayaa jirtay degmooyinka intooda badan lagu soo maray rabiicul awal ayadana jawle ayaa jirtay nooceedii ahayd jamaadul aakhir jawle kalea jirtay jawlada jamaadul aakhir ah waljadiiru bidir waxaa weeyaan saddex bilood bay socotay aad iyo aad saddex bilood ayay socotay jawlada Keligeed?
yani jam- haa jamaadul aakhir iyo rajab iyo shacbaan ramadaan ayaa soo gabagabooday Een, waxayna ahayd jawladii ugu ballaaranayd jawlaadka aan sheegaya dadka ka- ka qayb qaatay jawladaasna laba iyo toban qofood bay ahaayeen oo culimo ah oo rag ah Een, jawlo kale ayaa jirtay ka dambaysay oo dil maxay ahayd oo dilqicda jawlo kale ayaa sii jirtay dilxaje ahayd waa shan kormeer oo waaweyn bay ahaayeen Een, kormeerada shanta ah shaqooyinka lagu dhex qabanayo waxaa ka mid ahaa macaahid badan bay walaayada leedahay Adeeg.
معاهد تاج الوقار باجرو معاهد الارشاد باجرو معاهد waxaa jira khadiijatu bintu khuwaylid ayaa jiro macaahid kala duwan ayaa walaayada ka furan macaahidda ardada joogto wax ku barata in lasoo kormeero kontro- lasoo ikhtibaaro ama imtixaan laga soo qaado mustawaha ay joogaana La ogaado.
las- la ogaado oo la xaqiijiyo sidoo kaleeto madaaris qur'aan baa jiro madaarista qur'aanka in ayagana kormeerkaasi lagu ikhtibaaro lagu imtixaamo mustawahoodii iyo aqoontoodii say tahay waxaan ku guulaysanay sanadkaas een, 1446 in macalimiin xirfadooda ay sarreyso oo jaamacad ka soo qalanjibiyey in ah, aan ku ku biirino macalimiinta sidoo kaleeto gaadiid ayaan u gadnay macnaha deegaamada ama gaar ahaan mas-uuliyiinta qaybo ka mid a gaadiid mootooyin iyo waxyaabo ay u isticmaalaan macnaha safarada shaqada u fududaynaya ayaan u gadnay alxamdulilah Een, sidoo kaleeto acyaanta iyo nuqabada iyo waxgaradka in laga dhaadhiciyo qadiyadan waxbarashada ama ta- tarbiyada iyo tacliimta dadkeenu waxaa ku qoofalan qadiyada iskuulku wax xun inuu yahay macnaha qadiyadaasaa awal ku jirtay dadka laakiin waxaan ku guulaysanay iskuulka nooc dacwada ka mid ah Inuu- inuu yahay iskuulka aan gacanta ku hayno waa nooc dacwada ka mid ah ma ahan iskuulkii siyaad baa ra- u dhisnaa ama qoladii ku horreys- ka horreysay u dhisnaa ama tilaani uu ka tagay ma aha iskuulka aan gacanta ku hayno Sax.
waa iskuul dacwa waa iskuul maxay ahayd oo qur'aanka lagu dhigo waa iskuul muxuu ahaa een- een- een tafsiir lagu barto qawaacid lugal carabiya lagu barto tarbiya islaamiya xadiifkeeda caqiidadeeda wadato lagu baro waa iskuul muqararkiisii manhajkiisa anaga aan soo saarnay anaga aan leenahay juhdiga ugu ballaarnaana naga galay qadiyadaas marka inaan dadka ka dhaadhicinana waa aan ku guulaysanay oo nuqaba ee cayaanta iyo salaadiinta iyo xataa culimmada dadkao dhan inaan ka dhaadhicino insha allahu tacaala jawaanibtaas aan hadda ka warbixiyey iyo waxyaabo fara badan oo aanan halkaa kusoo koobi karin ayaa noogu qabsamay majaalkaasi baaraka allahu fiik